بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan ugu dhex jirnay ikhwaani mabxadkii ahaa taxriimu binaa'i alqubuur almadlab alawal walmadlab athaani baynu ka soo baxnay madlabka saddexaad oo ahaa aqwaal alculamaa almuxaqiqiin min gayri almadaahib ayaynu ku dhex jirnay waxaynu ka soo baxnay oo aynu akrinay kalaamkii ibnu qayim raximahullah iyo kalaamkii imaamu shawkani halkaa ayaynu ku joojinay waxaynu ka qaadaynaa kalaamka meesha uu yihi wa qaala alcalaamatu sadiiq xasan khan raximahullah sadiiq xasan khan kitaabka macruufkaa buu leeyahy la yidhaahdo rawda nadiya oo kitaab aada u fiicana ayuu leeyahay iyo kutub kaleba laakiin kitaabkaasa mashhuura marka waa min culamaa alhindi culammadii xagga hindi weeye marka sadiiq xasan khan ayaa la yidhaahdaa waxa uu yihi raximahullah marka uu sharaxayay bacda an sharaxa marka uu sharaxay bacda an dakara alaxaadiid axaadiid markii uu sheegay alaxaadiid alatii tanhaa oo ku soo aroortay axaadiidta ku soo aroortay axaadiid annahyi can rafci alqubuur markii uu soo arooriyey oo uu sharaxay buu qaala waxa uu yidhi markii uu axaadiidtii ka hadlay ayuu qaala waxa uu yidhi alaxaadiidu sariixa alaxaadiidu asaxiixa axaadiidta saxiixa waradat waxay ku soo aroortay binahyi nahyi la nahyinaayo oo nebigu uu nahiyey can rafci alqubuur qabriyada in kor loo qaado waqad habata waxaana saxiix noqday xadiid abilhiyaaj waa xadiidkii caliy radia allahu canhu oo inoo soo hormaray oo maa taqadama inoo soo hormaray wey ayuu waxa uu yihi marka axaadiidtaas ayaa ka mid ah wuxuu yidhi marka famaa sadaqa calayhi annahu qabr marfuucun wixii ay ku rumowdo xagga luuqadda oo la odhan karo qabrigaani kor buu u kacsan yahay ow mushrifun waa isku macnee kor buu u kacsan yahay luuqatan xagga luuqadda wixii la odhan karo oo ku rumooba xagga luuqadda fa huwa wuxuu noqonayaa kaasi min munkaraati shariica waxyaalaha sharcigu nahiyey oo munkarkaabaa lagu tirinayaa allatii tajibu ay waajib tahay cala almuslimiina muslimiinta inkaaruhaa inay inkiraan oo diidaan wa taswiyatuhaa inay la simaan dhulka min gayri farqin iyadoon la kala saaraynin oon la odhanaynin qabriyada ha la kala saaro bayna nebiyin mid nebi ah wa gayri nebiyin ama nebi ha noqdo ama nebiyuu noqon wa saalixin mid weligoo wanaagsan wa daalixin mid xun oo waxa weeye caasiya midna qabrigiisa kor looma qaadi karo way siman yihiin buu yidhi waxa uu yidhi marka waxa uu keenay daliil inay arrintaasi sidaa tahay oon la kala saaraynin waxa uu yidhi faqad maata jamaacatun waxaa dhintay rag badan oo saxaabadiia oo min akaabiri asaxaaba saxaabadii waaweyneyd ka mid ah ayaa dhintay waa casrigii iyo nebiga casrigiisii ah ay macnaha fii casri nebiyi bay dhinteen fii casrihi ay casrigii waqtigii nebiga oo nool sii raggii uxud ku shahiiday oo kale sala allahu calayh waali wasalam ayaa dhintay walam yarfac korna uma uu qaadin qabrahu qabrigiisii waxa wey qabrahu midna kor looma qaadin oo waxa weeye maaragtay kor looma qaad walam yarfac qabrahu asxaabuhu qubuurahum yidhi haa qubuurahum qabriyadoodii kor looma qaadin oo waxa weeye nebiguna ma amrin kor loo qaado isaguna uma qaadin saxaabadiina kor uma qaadin a walam yarfac qubuurahum sax a kor looma qaadin oo mauna amrin nebiguna kor uma qaadin haddaan marka kor loo qaadin xilligii nebigaba saxaabadii dhimatay limaadaa marka dadka ka dambeeya kor loogu qaadayo bal amara waxa uu amray caliyan cali buu amray oo xadiidkiibuu tilmaamayaa waxa weeye bitaswiyati alqabr qabriyada waxa weeye almushrifa in la simo ayuu amray almushrifa minha oo waxa weeye tii kor kaadanba in dhulka lala simo ayuu amray iska daaya inuu cid isagu kor u qaado ama amre qaala waxau yidhi wamaata sala allahu calayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa uu dhintay walam yarfac qabruhu asxaabuhu asxaabadiisiina qabrigiisii kor umay qaadin idan haddii nebigiina qabrigiisii kor loo qaadi waayey saxaabadii fadliga badnaydna qabuurahoodii kor loo qaadi waayey waayo qofka ka dambeeya oo mudan in qabrigiisa kor loo qaado ma jirawa mafhuumataa inta uma qaala raximah llahu tacaala waxa uu yihi markaa kabacdi oo uu tilmaamay famaa axaqu sulxa dadka wanwanaagsan oo saalixiinta ah oo waxa weeye islaaxiya dadka maxaa ka mudnaansho badan walculamaa iyo culammadu ay aada bay u mudan yihiin waxa weeye culummada iyo dadka wanaagga dadka u sheega iyo waxay aada u mudan yihiin oo ku habboon an yakuuna inuu ahaado shicaaruhum calaamadooda lagu garto oo lagu yaqaano inuu noqdo huwa shicaaru shicaarkii iyo calaamadii lagu yiqiinay alladii kii arshadahum ilayhi sala allahu calay wasalam uu nebigu ku irshaadiyey oo ku hanuuniyey oo waa maxay waa itibaacu sunna iyo waxa weeye qabuuraha inaan kor loo qaadin waxa la iskana daayo laakiin sheikh kasta haddii qabri loo taago oo la yidhaahdo weli fulaan buu ahaa haddee dariiqii nebiga waa laga leexday mana noqonayso taasi shicaar wanaagsan ma noqonayso waman yucadim shacaa'ir allahi baa la rabaa fa innaha min taqwa alquluub sunnaha wuxuu la yimid baa la weyneeyaa ee waxaan sunnuhu la imaanin looma baahna markaasuu arrin caqliga tilmaamo wuxuu yidhi wa takhsiisuhum in lagu gaar yeelo dadkii wan wanaagsanaa bi haadihi albidca bidcadan in lagu gaar yeelo waa weli waa shiikh waa caalim awliyu ahaa qabrigiisa kor ha loo qaado hadda waxaas wax saxa maa leannahu hadduu qof fiican ahaa maxaa bidcadan loogu gaar yeelayaa almanhiyu canha la nahiyey waxaasi wax bannaan ma aha buu ku leey in lagu gaar yeelo hadda miyaad aragteen weli wax nin daalim aha odhanaya ninkaasi nin belaa ahayo imtixaana wax qabrigiisii dhisaya may mid walba oo qabrigiisa la dhisaya waxay leeyihiin awliyu ahaa shiikhbuu ahaa xagguu ahaa oo maxaad dhibtaan markaa haddiiba la nahiyey iyagu hadday culamo ahaayeen oo dadka sunnaha barayeen maxaad ugu gaar yeesheen marka bidcadan marka waa takhsiis lagu gaar yeelayo bimaa laa yunaasibu wax aan ku habboonayn waxa weeye ahlalcilmi dadkii ahlulcilmiga walfadli iyo wanaagga lahaa ma aha in waxa noocaasa lagu gaar yeelo buu ku leeyay waana runtiis sababtu maxay tahay buu yidhi fa innahum iyagu low takalamuu hadday hadli lahaayeen oo ay ta qabuuraha ka soo baxaan hadli lahaayeen la dajuu way la dhawaaqi lahaayeenoo dajiijku waxa weeye dad badan markay sayaxan iyo qayliyaan ee way ku qaylin lahaayeen oo waxay ku dhawaaqi lahaayeen waxa weeye min itikhaadi alabniyati ala calaa qubuurihim ciddii qabuurahooda ka dhigatay arrinka noocaasa ka yeelatay wa zukhrafataha oo qurqurxisay way ku dhawaaqi lahayen way ku qaylin lahaayeenoo way ka beri noqon lahaayeen sababtu maxay tahay liannahum laa yarduuna buu yiri kama raalli ay ahayn oo raalli kama ay ahaa oo markay noolaayeenna raalli kama ahayn haddana raalli kama aha bian yakuuna lahum shicaarun inay u ahaato calaamad lagu yaqaano oo waxa weeye lagu garto oo waxa weeye shicaarkaasoo min mubtadacaati diin ah wax diinta lagu soo daray ma ay raalli ka ah wamanhiyaatihi wixii diinta lagu naayey raalli kamay ah tolow soo ma dhici karto qaar culamo aha inay raalli ka noqdaan taana wuu ka jawaab oo waxa uu yidhi fa in raduu bidaalika hadday arrinkaa raalli ka ahaayeen oo ka raalli noqdeen fil xayaati markii ay noolaayeen hadday arrinkaa raalli ka noqdeen faman yardaa buu yidhi kii kara kaman yardaa midkii kaman yuusii kii dardaarmay oo waxa weeye dardaarmay oo min bacdihi u dardaarmay ciddii ka dambeysay anaa ninkii culummo inta ahaa atbaacdiisii iyo dadkiisii u dardaarmay in qabrigiisa la dhiso oo la weyneeyo oo saa loo galo waa kayru faadil buu yidhi marka kaas waxa weye arrinka noocaasa hadduu dardaarmay an yujcala calaa qabrihi qabrigiisa in laga yeelo haddii uu dardaarmay binaa-an hadduu dardaarmay oo zukhrafatan ama la qurqurxiyo haddii oo yarfacahu ama kor loo qaado waxaasoo dhan hadduu dardaarmay fa huwa kayru faadil buu yidhi kaas mid wanaagsan ma aha culummana ma aha ee ha ku kadsoomi markaasuu waxa uu kuu sheegay caalim yaa la yidhaahdaa culummo yaa la yidhaahdaa waxauu yidhi walcaalimu caalim waxaa la yidhaahdaa oo caalim noqda qofka caalimka ah yasjuruhu waxaa u diidaya cilmuhu cilmigiisa u diidaya oo ka celinaya can an yakuuna inay u ahaato waxa an yakuuna inuu ahaado calaa qabrihi qabrigiisa maa huwa mukhaalifun wax khilaafsan hadiy nabiy lihadyi nabiy sala allahu calayh waali wasalam ujeeda marka wuxuu leeyahy caalimka saxda ahi cilmigiisaaba u diidaya oo ka hor istaagaya inuu dardaarmo qabrigayga kor ha loo qaado marka haddaad aragtid mid laleeyahay waa caalim oo qabrigiisii dardaarmay in kor loo qaado caalim maahi ogow kaasi ha ku kadsoomi awlihii iska sheegtaye meesha waxba kuma haynin calaa kulli xaal kalaamkaas sadiiq xasan khan khulaasadiisu waxa weeye sida axaadiitu caddaysay ayuu tilmaamayaa qof qabrigiisa kor loo qaadi karo oo la dhisi karana ma jiro ama nebi ha noqdo ama weli ha noqdo ama sheykh ama wuxuu doono ha noqdee lama ogola wey oo waxa weeye waa mamnuuc culummaduna raalli kama ayn ahayn ee dad dambe unbaa waxaan iska samaystay oo waxa weeye maaragtay ku raadiyey iyagu adduunyo inay ku helaan wa qaala alcalaamata waxa weeye marka kalaamkiisaasi waa rawda nadiyaha weeye weliba khaasatan tacliiqaadka midda uu kuleeyaho cusub sheekha albani raximah ullah oo saddexda juz ah taas ayuu kalaamkiisa ku yaallaa sida tacliiq hoos aan ku tilmaamay wa qaala waxa uu yihi alcalaama cabdiraxmaan almucallimi raximah llahu tacaala ayaa isagana waxa uu tilmaamay waa kitaab buu leeyahay cimaarat lqubuur la yidhaahdo waxa weeye waa calaama cabdiraxmaan ibni yaxya ayaa la yidhaahdaa waxa weye almucallimi waa caalim weeye kutub badan buu leeyahay marka aada iyo aad buu isaguna arrintaas kitaab buu kaga hadlay oo uu leeyahay waxa uu yihi raximah llahu tacaala wa huwa yashraxu isagoo sharaxaya xadiidka caliyin radia allahu canhu ayuu waxa uu yidhi wa minhu lbinaau waxyaalaha la diidan yahay oo rafcu lqubuurka ah binaha ayaa ka mida aladii yakuunu ahaanaya calaa jawaanibi alqabri waa masalada maalintuu tilmaamayey oo dadka dee qofna qabriga dushiisa ma dhisee hareerihiisaa la dhisaa sooma marka hareerihiisa inaan la dhisi karin buu caddaynaya oo alqariiba u dhow lama ogola buu yidhi sababtu waxaa weeye bixaytu tutlaqu lagu magacaabayo lagu idlaaqaayo cala albina mar haddii qabrigii aad dayr dheer ka dhistid ama xayndaab ku wareejisid ama aad dhistid dee waa binaa baa la odhanaya sababtu waxaa leeyaha waa waa la dhiso waa qabri weeye dhisan baa la odhanaya sidaa daraaddeed marka hareerihiisana la dhisimayo waxa weeye waxna laga dultaagi mayo kabacdi marka waxa uu yidhi fa kullu qabrin qabri walba oo waxa weeye ukhrija laga saaray can alhay-ati almashruuc can alhay-ati mashruuca hay-addii iyo qaabkii sharcigu u dejiyey fa huwa ma'muurun waxaa la is-amray bitaswiyatihi sidaas uu cali loo amray calina uu dadkii u amray ay biraddihi in lagu soo celiya baa la rabaa waxa weeye ila alhay-ati almashruuca qaabkii u dejiyey nabiga calayhi salaatu salaam waa qaydu shibrin wey taako in kor loo qaado ka badan lama ogola ayaa la yidhi oo waxa weeye waa laynoo diiday marka taako ka badan kor looma qaadi karo kalaamkiisaasna kitaabkiisa cimaaratul qubuur ayuu waxa weeye kaga hadlay oo waxa weeye uu ku yaalaa wa qaala sidoo kale waxau yidhaha sheikhu alcalaama cabdilcaziiz ibni baaz raximahu llah waxa uu yidhi isaguna falwaajibu waajibku waxa weeye yay waajib ku tahay calaa wulaati lumuur waa calaa walaati lmuslimiin waa madaxda wey walaat lamri waxa weeye dadka muslimiinta xukuma calaa walaati amri lmuslimiin muslimiinta amarkooda kuwa tawaliyey waa madaxweynaha waa ra-isul wasaaraha waa wasiirada waa madaxda waa dadka madaxda ah waa guddoomiyaasha gobolada kulli waxaasoo dhan wulaatu amri lmuslimiin ba walaat lumuur baa la yihahda iyaga ayaa laga rabaa ay waajib ku tahay oo muslimiinta xukuma ayay waajib ku tahay fii jamiici duwal buu yidhi dowladaha oo dhan alislaamiya kulligood maaha inuu sacuudiga keliya ka hadlayo maya say u dhan yihiin waxaa waajib ku ah an yamnacuu inay diidaan albinaa cala alqubuur qabriyada in la dhiso inay diidaan ayaa kulligood waajib ku ah watikhaadu lmasaajid in masaajid laga dul dhisay inay diidaan baa waajib ku ah calayha ay cala alqubuur inay diidaan ayaa waajib ku ah kamaa yajibu calayhim siday waajib ugu tahay sidoo kale an yamnacuu inay diidaan tajsiisahaa in la nuurnuuradeeyo oo la qurqurxiyo waalqucuuda calayhaa iyo in lagu fadhiisto waalkitaabata calayhaa iyo in wax lagu qoro camalan bihada bihadihi alaxaadiid iyadoo lagu camal falayo axaadiidtan axaadiidtii hore aan soo sheegnay ayuu qeyb ka tilmaamay asaxiixa waxa weye oo saxiixa iyadoo lagu camal falayo wa saddan iyadoo la awdayo waxa weeye daraaci alguluw lidaraaci alguluwi dariiqyada iyo waxa weeye asbaabta guluwiga oo waxa weye dadku inay guluwi ku dhacaan iyadoo la diidaya fii ahliha dadka qabuuraha ku jira in guluwi lagu sameeyo oo marka dambe la baryo sida dadka qaarkood maanta marayaan oo waxa weeye laleeyahay dee roobkiiba wuxuu imaan waaye weli fulaan baa la siyaari waaye khalaas marka quluwiga noocaasa wey waxa marka horeba laga degiyey oo la diidaayey alkhulaasa baxdigaas khulaasadiisu waxay tahay kulla haadihi alaqwaal aqwaasha culummada waanu soo sheegnay iyo axaadiidtii ka horreysay iyo madaahibta aqwaashoodii kulli waxay inoo caddaynaysaa tubayinu lanaa waxay inoo waadixinaysaa ana alqabra qabriga laa yurfacu inaan kor loo qaadaynin waxa weeye min gayri waxa weeye iyadoo waxa min gayri farqin wax u dhexeeya ayna jirin bayna man kaana faadilan kii wanaagsanaa oo waxa weeye ahaa culumo iyo waman kaana gayra faadil iyo kii xumaa waxa weeye iska caadi ahaa ama waxa weeye nin aan fadli badan ahayn kulli waa isku mid qabri waa xukum waaxida weeye xukum waa ka sameeyeen wasawaabu sawaabtuna waxa weeye sida saxdaa ana rafca alqubuur in kor loo qaado ziyaadatan ziyaado lagu daro cala alqubuur oo waxa weeye maaragtay turaabtii iyo ciiddii kasoo baxday in kor loo qaado cala alqadri alma'duun intii sharcigu ogolaaday fiihi in kor loo qaado wixii ka ziyaada ah oo waxa weeye ka baxsan lama ogolaanayo wey ha lama ogolaanayo haddaba sida waxa weeye almashaahid la dul dhigo almacmuura dusha laga saaro waxa aad garanaysaa hadda waxa weye dahraha iyo waxay ka duldhisayaan cala alqubuur waxaasoo dhan waa madmuum wey waana muxaram waana waxaan banaanayn wey waana waxaan banaanayn wa fii dalika mafaasid waxaana ka dhalanaysa arrintaas in qabriyada la dhiso mafaasid baa ka dhalanaysa qaala alcalaamatu shawkani raximah llah waxa uu yihi marka uu ka hadlay risaaladiisa uu waxa weeye sharxu suduur uu kaga hadlay oo aad iyo aad kalaam badan uu u keenay oo waxa weeye uu manciyey raximahu llahu tacaala ayuu waxa uu ka hadlay mafaasida ka dhalanaysa markaa qaala waxa uu yidhi wa kan buu yidhi meeqa ayaa waxa weeye badana qad nasha-a waxyaalaha ka dhashay oo ka ratimay waxa weeye bidcada noocaasa mashaakilka iyo dhibaatada ka dhalatay can tashyiidi alqubuur can tashyiidi abniyat alqubuur tashyiid waa adkaynta wey adkaynta la adkaynayo oo waxa weeye la dhisayo qabuuraha wa tajsiisihaa iyo nuuradaynta iyo quruxda la qurxinaayo meeqaa ka dhalatay min mafaasid waxyaale mafaasid ah yabkii uu la ooyaayo oo waxa weeye maaragtay laha alislaamu islaamka uu la booyayo oo waxa weeye maaragtay islaamkii dhibaato u keentay islaamnimadii dhibaato u keentay minhaa waxaa ka mida buu yidhi marka mafsadadan uu keenay ictiqaadu aljahala dadka juhalada oo ictiqaada oo rumaysta lahaa ay lihaadi alqubuur iyo dadka kuku aasan ayay waxay ka ictiqaadayaan ka ictiqaadi alkufaari lilasnaam sidii ay gaaladu sanamyada ka aaminsanaayeen gaaladu maxay sanamyada ka aaminsanaayeen inay wax u tari karaan soo ma oo waxa weeye ay dhibaatayn karaan oo ay waxa weeye khayr u keeni karaan oo ay ilaahay u dhaweynayaan bay aaminsanaayeen soo ma waaya haddaba marka dadka maanta qabriyada ku dul wareegaya oo dhisaya oo u sacyinaya waxay aaminsan yihiin inay waxa weeye wanaag ka helayaan oo ilaahay u dhaweynayaan markaasuu tilmaamay waxa uu yidhi fadannuu waxay u maleeyeen annahaa qaadiratun inay wax awoodo calaa jalbi nafci inay waxa weeye usoo jiidi karto jalbiga jiidista wey lagu soo dhoweeyo annafci wax nafac kuugu jiro in laguu soo dhoweyn karo wa dafci darar iyo waxa weeye waxyaalaha dhibaatada ah in lagaa difaaco oo ay waxa weeye ka difaaci karaan bay u maleeyeen ha fa jacaluuha waxa ay ka yeeleen marka maqsadan meel loo qasdiyo maqsadan litalabin waxa weeye laga dalbayo lidalabi qadaa'i alxawaa'ij meelaha loo qasdiyey bay ka dhigeen markuu rabo qofku arrimihiisa in loo fududeeyo meelaha laga barakaysto oo la aaday ka dhigeen wa malja-an meel la nabadgalay ka dhigeen waa iyagoo odhanaya awliyaa allahi adeeg malja-an meel la nabadgalo oo la magan galay ka dhigeen waxa weeye waana dhibaato weyn weeye linajaaxi almataalib si waxa weeye waxyaalaha uu doonayo qofku ugu guulaysto meel la magan galay ka dhigeen wa sa-aluu way weydiisteen oo waxa weeye wax walba ayay weydiisteen marka nas-alu llah asalaam alcaafiya waxaad moodaa markay culammadu ka sheekeynayaan dee meelaha inoo soo guurinayaan innaga waxaad moodaa soomaalida in badan in lanaga daran yahay ya innaga aftigeenu waa samaynaa dadkeenna aada iyo aad waxyaala badan bay sameeyaan dhibaataa wa sa-aluu waxay weydiisteen minhaa ay dadkii qabuuraha ku jiray oo asxaabu lqubuur ayay weydiisteen maa yas'aluhu alcabdu waxa uu weydiisto adoon addoommadu ay weydiistaan alcibaadu dheh maa yas'aluhu alcibaadu min rabbihim waxay rabbigood weydiistaan ayay weydiisteen waana xaqiiqo wey qabuuraad arkaysaa kuwo sharad ka soo gele islaantii baa dhali weyday qabrigaa la telegaya haa sheekh weli fulaanow sanadkan hadday dhasho wan baad leedahay waka haa nadar baa laga gelin shardi baa laga soo xiran ciid baa laga soo qaadan turaab baa waxaad arkaysaa waa dhibaato wey marka islaan dhali weyday ku dhalimaysa qabri hebel bay tagta waa in la ogaado wey haa ama dhagax meel yaal bay ku fadhiisatay waxaasoo dhan ilma ku imaan mayaan wixii ilaahay qadaro unbaa dhalanaya qof walbana ilaahay wixii u qadaray buu helaya caafimaadkana wixii ilaahay qadaro unbaa imaanaya marka waa imtixaane ha la is ilaaliyo oo yaan ilaahay waxaan ahayn la weydiisan waxaan ilaahay awoodo ma wixii ilaahay awoodo oo aan cid kale awoodin leannahu awlaada iyo caafimaadka iyo risiqa iyo ilaahay baa keena washadduu ilayha arixaal waxa ayna u safreen shaddu rixaal waxa weeye waa waa in la adkeeyo safarka arixaal waa jamcu raxlin waa in waxa weeye loo safro xadiid baa kusoo arooray uu nabigu yihi laa tushad rixaal ila ilaa halaaati masaajid halkaas waxa weeye shad rixaal koo keenaya safar bay u galeenoo way u safrayaan waxa weeye sanadkan waa waa siyaaradii sheekh hebel wey maalin baa waxaan ka raacayay diyaarad gaalkacyo saa xamar baa marka u socday dhawaan bay ahayd diyaaradiyaa marka waxaa soo koray dad badan oo rag iyo dumara oo isla wada socda oo kulligood isku qaab ah ya dhar gooniya qabaan wada tusbax baa halkaa ugu jira kulligood waa dad wada arkaysid inay dad isku gruuba yihiin rag iyo dumarba leh waya waxaa dadka tira tiro badana maxay ka yimaadeen markii dambaan mid waraysa waxaan ihi dadkaan maxayi se yidhaha dadkaani waa waxay ka yimaadeen xertii waa mad buu ii sheegay kolay qabri waxay ka yimaadeen halkaa hobyo iyo gaalkacyo udhexeeya oo dadkaani marka xagee u socdaan awal bay dadkaani inta xamar ka soo safreen siyaaradii wadaadkaasa loo yimid oo diyaarad usoo raaceen soo dhamaysteen hadda diyaaradda ku noqonayo walu fiirsa marka waxaan maraynaa in diyaarado loo raaco waxa weye waa laga tegaya hadda lug iyo marka hadda diyaaradaaba la maraya in loo raaco oo tigidho loo kharash gareeyo in qabrigii hebel waxa weye siyaaradiisa laga qayb galo subxaan allah waa dhibaato wey waana ogeedeen dee hadda markii waddankuu caadiga ahaa oo oo xamar la joogay oo wadankii dee amniga ahaa waad ogeydeen wixii biyoolow iyo baar dheera iyo waxa weye maaragtay loo safri jiray oo idaacadaha laga sii dayn jiray oo la oran jiray caawa waa dhafarkii caawa waa saas caawa waa saas dad baa xayeysiin jiray ha oo qabriyadaa loo safrayo oo la aadayo marka shad rixaal waa macruuf marka baxti dhan baan kaga hadlay oo la yidhaahdo taxriimu safar ila alqubuur oo waxa weye qabriyada inaan loo safri karin insha allahu tabaaraka watacaala waxa weeye qeybaha dambe oo kuma jiro risaaladan laakiin risaalo kale oo buu ku dhex jiraa oo imaan doonta insha allah marka shad rixaal ayay adkeeyeen oo aad bay ugu safreen waana sidaa maanta loogu wada safrayo wa tamasaxuu bihaa way masaxeenoo waxa weye saasay u masaxanayaan oo way barakaysanayaan ciid bay ka qaadanayaan way barakaysanayaan waxa weeye qabrigii bay saa ugu dul wareegaya subxaan allah wastaqaathuu wayna kaal gargaar dalbeen oo way ka gargaar dalbeen dadkii halkaa ku jiray qaala waxau yidhi wabiljimla wabiljumlati khulaasadu waxa ay tahay annahum iyagu lam yadacuu kama ayna tegin shay-an wax shay a haba yaraatee shayna kama ay tegin mimaa kaanat aljaahiliyatu tafcaluhu wax alla wixii jaahiliyadii ay sanamyada ku samayn jireen ayay iyaguna qabuurihii ku samaynayaan subxaan allah bil asnaami ay sanamyada ku samayn jireen ayay iyaguna ku samaynayaan ilaa haddii uu jiro facaluhu way sameeyeen haddii xadiidkii nebigaaba ahaa latatabicanna sanana man kaana qablakum sowma shibran bishibrin low dakaluu juxra dubbin dabbin la dakhaltumuhu binebigu oo kamaa qaadistaan hadday qabri ay galaan god abeese waa ka dabagelaysaan ha marka waa arrin khatara wey waa lagu dayday iyagii baa la dabagalay sababtu maxay tahay ibliis baa nool oo iyagana u qurxiya sanamyada kuwaan muslimiintaana markuu arkay inayna sanam ogolayn buu culummadii iyo awliyadii iyo dadkii wanaagsanaa u qurxiyey siduu qooma nuuxba ugu halaagay markaasuu yidhi waa kan idinku marka halkaan ka barakaysta waa kaa marka saasuu imaamu shawkani oo dhowr boqoloo sano mootan ayaa hadda sidaa uga digaye maxaad moodaa maanta oo jahligii sii batay fa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buy ilaahay baan maaragtay xaggiisa u noqonayna ilaahay baana waxa weeye waxaanoo dhan ku filan wa maca haadaa buu yidhi iyadoo ay saa tahay wa maca haada almunkar munkarka noocaasa ashaniic aad iyo aad u xun waalkufra alfadiic kufrigaas aad iyo aad waadixa oo aad u liitaa laa najidu ma helayna buu yidhi culummadii buu usoo jeensaday laa najidu ma helayno man yaqdabu lilaahi waxa weye mid u caroonaya ilaahay darti oo xumaantaa ka dhiidhiyaya wayaqaaru oo waxa weeye maaragtay ka dhiidhiyaya xamiyat addiin diinta u waxa weeye xamiyatan liddiini diinta u caroonaya oo waxa weeye waxa noocaasa nahyinaya lama helaayo ma hayna buu yidhi ha diin lidiin alxaniif macnaha diinta inaad u xanaaqdid baa larabaa udhi maarata u dhiidhidid sida aad waxa weeye qabiilkaaga iyo markii waxa weeye wax yar dadkaaga laga sheega baad u dhiidhiyaysid waa inaad waxa weeye si ka badan diintana u difaacdaa oo munkar haddaad aragtid aad diidid wey laakiin daadkii dhibaata ayaa haysataa oo jahliya waxau yidhi laa caaliman culummadii wakuwa waa iska aamusan yihiino hadda kuwa aamusana waa culamaa u suu wey waa culummo xun wey sababtu waxa weeye munkarka hadday ka aamusaan culummo xun bay noqonayaan walaa mutacaliman mid ardayana ma hayno mutacalimku ardayge waxa weye intuu wax fahmay dadkii markaa ka nahyinayana ma hayno walaa amiiran mid madaxana ma hayno oo waxaa nahyinaya walaa wasiiran wasiirna ma hayno diidaya waxaan walaa melikan boqorna ma hayno marka inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ya haddii baynu kulli weynay waxa weeye waa dhibaato wey qaala waxa uu yidhi waqad tawaatarat waxaa masale cajiiboo halkan keena oo waxa weeye uu ka soo guurinayo imaamu shawkani waxa weeye uu leeyahay dad badan baa ka markhaanti kacay waana masale aad iyo aad u khatara bal u fiirsada ikhwaani qaala waxa uu yidhi waqad tawaatarat ilaynaa waxaa tawaaturay oo dad badan tawaatur waxaa la yidhaahdaa kalaamka inta la sheego ay dad badan soo naqliyaan oo magaaladan maanta aanu joogno hadda haddii inta labaatan nin inoo soo gashay tiraada saa iyo saasaa halkaa ka dhacday soo rumaysan mayno ya marka tawatur saasaa la yidhahdaa waxa dadku akhbaarta ay wada ka keenaan oy shaahideen oo arkeen ayaa la yidhahdaa tawatur waxau yidhi waqad tawaatara ilaynaa waxaa xaggayaga noo yimid min al akhbaari akhbaar badan baa noo timid oo waxaa weeye maa laa yashuku uuna ka shakiyaynin waxa weeye maa laa yushaku macahu aan marnaba laga shakiyaynin waxa weeye oo dad badan noo soo sheegeen waxau yidhi ana kathiira min haa-ulaa'i almaqbuuriin kuwaa qabriyada ku dul wareegaya oo qabriyada waxa weeye jooga oo qabriyada waxa weeye dhisaya oo aaminsan ow aktharahum ama say u badan yihiin waxa weye in badanoo iyaga ka mid a ama say iyagoo u badan yihiin idaa tuwujihad haddii lagu wajaho calayhi yamiinun dhaar haddii la yidhaahdo dhaaro min jihati khasmihi qofkii ay wax isku haysteen hadduu yidhaahdo dhaaro ii dhaaro xalafa billaahi faajiran ilaahay baan ku dhaartaye buu leeyahy isagoo been sheegaya saas iyo saas wey oo ku dhaaranaya oo macnaha haddii la yidhaahdo dhaaro inaad waxaan ku run sheegaysid isagoo been sheegayo dhaaranaya jayad taasi waa dembi weyn macnaha isagoo isagoo beenlow ah buu rabaa qof bay xoola isku haystaan xoolihii wuu ku dhaaranayaayo ilaahay buu ku dhaaranayaayo ka gaban mayo inuu intuu dhaarto been xoolahan ku qaato laakiin midda khatartaatan soo socota waay wa idaa qiila haddii lagu yidhaahdo ile dadku waa isyaqaaneen moogta wa idaa qiila haddii lagu yidhaahdo lahu isaga bacda daalika markuu ilaahay been ugu dhaartay ile waa laoga inuu been ku dhaaranaye haddii la yidhaahdo ixlif ku dhaaro waxa weeye bishaykhika shaykhaaga weli fulaan noogu dhaaro wa muctaqadika iyo wa muctaqadika alweliy weliga aad aaminsan tahay ku dhaara haddii la yidhahdo alfulaniy matalan haddii la yidhahdo ku dhaara sheekh cabdiqaar jeylaani oo kale aad aaminsan tahay ama kuwii qabriga aweys tubnaa la yidhahdo ku dhaarto sheekh aweys ama biyow ma sheekh aweys bu ah miya a mid kalea jira isagana hebel biyo maalow ma ma ma miya ma aqa ma muqdisho ah kaas xamar gudiis ah miya hebel biyo maalow waa maqli iyo baar dheere iyo waxa weeye haddii la yidhaahdo ku dhaarta oo waxa weye dee isaga wuxuu tilmaamayaa waa yaman buu tilmaamayaaye laakiin inagana waa saas oo kale haddii la yidhaahdo ku dhaarta waxa weeye talacthama dib buu uga joogsanaya watalaka-a waa ka joogsanayaayo talacthamka talak waxa wey qofku markuu diido wixii ka joogsado oo una ku dhiiran wa adaa waa uu diidayaa arrinka noocaasa wa carafa bilxaqi markaasu arrintii qiranaya leeyahaye waa qabaa dembiga marba hadday sheekadu marayso sheekh fulaan ha lagu dhaarto iyo weli fulaan maya weli fulaan ku dhaaran maye anoo been sheegaye xaqaa iska bixinayaa buu leeyay subxaan allah ilaahay baa la fududaaday ujeedaa ilaahay baa la fududaaday ya ya subxaan allah wa haadaa waxa uu yihi marka taasi wa haadaa buu yidhi waxa uu ka daran yahay kaasi oo waxa weeye maaragtay min abyani waxyaalaha ugu waadaxsan weeye min abyani aladilla adilada ugu waadaxsan weeye calaa anna shirkahum shirkigoodu dadkaa shirkigoodu qad balaqa inuu gaaray fowqa shirki kuwa kuwii shirkiga sameeyey man qaala kii yidhi inuu shirkigiisu ka daran yahay annahu tacaala thaniya thnayni aw thalithu thalaatha macnaha wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahy ninka waxaa samaynaya hadday sugnaato dee nasaaradaba isagaa ka daran sababtu waxaa weeye nasaaradaba isagaaba ka daran oo ilaahayba waxa weeye kaga dhiiraday waayo waa kufri weeye tanna waa kufri taana waa kufri weeye waxa uu yidhi wa ayu balaa-in dhibaato teebaa ka daran lihaada lihaada diini diinkan dhibaato tee uga daran oo waxa weeye uga dhib badan wa adaru waxa weeye ugana dhib badan calayhi ay ha calaa hada diin uga dhib badan min cibaadati gayri illah ilahay waxaan ahayn in la caabudo ma jirta wey ilaahay waxaan ahayn in la caabudo dhibaato ka badan ma jirta wey wa ayu masiibatin buu yidhi masiibo dhacda teebaa ka dhibaato badan oo yusaabu lagu asiibo bi haada bihaa biha almuslimuuna muslimiinta macnaha dhibaato ku dhacda oo ku dhici lahayd teebaa ka daran dhibaatada noocaana oo waxa weeye midda noocaana tacdilu oo u dhiganta waa tee haadihi almasiiba ma jirta wey shirki mar haddii lagu dhacay masiibo ka daran oo ummaddu ku dhici lahayd ma jirta wey waayo munkarin munkar la inkiro oo waxa weeye la laga digo oo yajibu inkaaruhu inkaarkiisu uu waajib yahay keebaa ka daran in lam yakun inkaaru haadaa hadduunan kan inkaarkiisu ay haada shirki shirkigan inkaarkiisa la inkirayo hadduunan ahayn kan ugu badan kaas ayaa marka ugu badan wey intaasoo dhan wuxuu ku saalaynayaa ku siinayaa inaad macnaha iska ilaalisid waxaani inay tahay arrin khatiira oo aad iyo aad u khatara gabaygiibuu keenay markaas macruufka ahaa waxa uu yidhi laqad asmacta low naadayta xayan walaakin laa xayaata liman tunaadii wuxuu yidhi laqad xaqiiqee asmacta waad maqashiisaa oo warkaagii wuu maqlayaa low naadayta xayan haddii aad u dhawaaqdid mid nool walaakin hase yeeshee laa xayaata nool kuma jirto liman tunaadii kuwaad u dhawaaqaysid kuwan qabuuraha taagtaagan oo aad u dhawaaqayso le war xumaanta iska daaya mayd weeye maba ku maqlayaan buu kuleeyahy hadda waa kuwa ka shaqaynaya ogow oo nool nool buu ku wadaa sababtu waxa weeye qalbigoodiibaa dhintay oo waxa weeye waxaan ka buuxsamay walow nafakta naara walow naaran nafaktahu wuxuu yihi walow naaran nafakta bihaa haddii aad afuuftid dab dab haddaad afuuftid adaa'at way iftaa dab haddii la afuufo oo la babiyo soo ma ifo oo ma shidmo walaakin anta tanfaku fi ramaadin laakin dambas baa afuufaysaa buyi a dambas ramaadku waa dambasta wey dambas haddaa maanta o dhan afuufaysid ma waxaa kaaga imaanayaa olol iyo dab ya wasak iyo waxaa kaaga imaanaysa boor soo ma marka wuxuu kuleeyahay dadkaani waxa weeye waa dad dhintay adiguna waxaad la mid tahay mid dambas afuufaye ha isdaalin wey adugu marka nahyiga hala joojiyo kama wada xu ka wadaa macnaha dadkaani heerka ay saaran yihiin sharxu suduurka kitaabka la yihahdo oo risaala uu leeyahay oo rafcu lqubuurka uu ku diidaayo ayuu arrintaas isaguna kaga hadlay imaamu shawkani raximah llahu tacaala khulaasada marka waxa weeye baabkaas culummadaasi saasay uga hadleen mana banaana marka mabxafka hal madlabaa ka dhiman oo madlab raabica watiga